raxiim dooramo wanaagsan qodobada wararka radio jowhar doornimadan maanta oo idin hayo waxaa ugu dararoon madaxweyne xasan sheekh oo ka qayb galay shir degdega oo looga hadlayo xaaladda dalka kongo golaha wasiirada uu meelmariyey qaraar laga hortegayo khataraha baraha bulshada guddoomiyaha golaha shacabka oo tacsi ugu tegay qoyska allah u naxariistay ugaas cabdi daahir madaxweynaha puntland oo ka hadlay dagaalka ciidamada puntland ay la galeen ururka daacish wararka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan diyaarad rakaab ah iyo helikabtar oo iskula dhacay hawada magaalada washington d c
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
waaan qodobadii warka ugu door karoona haatanna isagiioo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay shir madaxeedka lix iyo labaatanaad ee aan caadiga ahayn ee madaxda urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga africa e a c kaasi oo looga hadlay xiisada dagaal ee kasoo cusboonaaday bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga congo shirkan oo ay madaxdu ku yeesheen habka fogaan aragga ayaa madaxweynaha soomaaliya waxa uu la wadaagay hogaamiyaasha kale urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga africa sida dowladda soomaaliya ay uga walaacsan tahay xaaladda waddanka kongo isagoo dhinacyada ishayana ugu baaqay in ay si shuruud la-aan ah u joojiyaan colaadda sokeeyo ayna dib ugu laabtaan miiska wadahadalka madaxweyne xasan ayaa dul istaagay waayo aragnimada soomaaliya ee colaadaha sokeeye iyo cawaaqxumada ka dhalan karta waxaana uu usoo jeediyey dhinacyada dagaalamaya in ay ilaaliyaan goobaha rayidka iyo xarumaha diblomaasiyiinta si waafaqsan xeerka caalamiga ee xuquuqda aadanaha golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa yeeshay kulankoodii caadiga ahaa waxaana ay meel mariyeen qaraarka maareynta isticmaalka khaldan ee baraha bulshada shirka uu guddoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdisalaan cabdi cali dhaay ayaa lagu ansixiyey heshiisyo ku saabsan amniga internetka iyo heshiis is-afgarad iyo wada shaqeyn oo u dhexeeya gudiyada warbaahinta guddiyada warbaahinta hay-adaha isgaarsiinta dowladaha soomaaliya iyo maleesiya kulankan golaha ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay warbixino ku saabsan amniga iyo howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada qalabka sida ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah gobollada dalka guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka hadlayay madasha ay taallo gohosha tacsida ugaas cabdidaahir ayaa sheegay in uu ugaasku uu ku suntanaa daljacayl iyo sidii ummadda soomaaliyeed dib ugu soo kaban lahayd uga soo kaban lahayd burburkii gaaray waxaana uu guddoomiyaha golaha shacabka uu u rajeeyey ugaas cabdidaahir ugaas nuur in uu jannadii firdowsa ka waraabiyo hadalkii uu halkaasi ka jeedina waxaa ka mid ah guddoomiyaha golaha shacabka waan ogahay ilaahay waxaan ugu barinaynaa jannatlfirdows in ilaahay ugu bashaareeyo annagu ilaahay gadaalkiisna fadnaynin baa ilaahay ugu barinaynaa waana isu ducaynayna dhammaanteen munaasabadaas inaan ka soo qibbalan aadaan ugu farxasanahay waa maqnaa dalka safaraan kaga maqnaa daraadan imid marka aad iyo aad baan maaragtay waan ogahay in maanta ummadda soomaaliyeed gaar ahaan xilalkii dadku u hayay in maaragtay xanuun badan geeridood inay ku keenta ogahay geeridu waa xaq allaha uu naxariisto allaxawna qof noolanaaya ma jiro in maaragtay yani intii la nool yahay adduunya aakhira labadaba loo shaqeeyo yaa ilaahayna faray nin saase buu ahaa labadabuu shaqaystay ilaahay waxaan ugu baryaynayna jannatu firdows allaha siiyo annagoona gadaalkiis allama fadneeyo kulanka allaha nagu cafiyo ehelkan waxaan leeyahay sabr jamiila sabr jamiila bedel kheer qabo oo lagu diirsado in ilaahay waafajiyo maaragtay ummaddii helka gaarka u haayay oo sidii ummadda u anfacay dugaas cabdulaahi oo kale qof ka mid a haddan saas ilahay idin waafajiyo dhammaanteenu na anfacaya aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan leeyahay waxaan leeyahay ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun sabr jamiila dembidhaaf dhammaanteen allahna siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweynaha maamulka puntland ayaa ka hadlay dagaalka ciidamada puntland ay la galeen ururka daacish madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo ka qayb galay maanta munaasabad lagu soo bandhigayay ciidamo ka qayb qaadanaya dagaalka uu maamulkaasi kula jiro ururka daacish ayaa sheegay in ciidamada puntland ay guulo kasoo hoyeen dagaalka ay kula jiraan ururkaasi ayna soo rideen ilaa boqol ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska kuwaasi oo hub xambaarsanaa
adduunka waxa ay la yimaadeen sidaad aragteen inay ku dagaalamaan markii ugu horreysay soomaaliya dron qarax saaran yahay in lagu dagaalamo waxay ku guulaysteen ciidamadu boqol daroon wax ka mid a badan inay dhulka soo dhigaan waxaa ka dhacay taariikhdu aysan ilaawi doonin in askari ka mid a askarta puntland daroonada qaybtood intaysan dhulka gaarin inuu gacantiisa ku qabto oo ku furay runtii waxaa ka dhacay waxyaabo wakhtigeeda lasoo bandhigi doono oo runtii nafurnimo ah waxay ku saareen miinadii gacantooda waxay ku difaaceen qorigooda daroonkii iyagoona haysan qalabka daroonada lagu rido laakiin ilaahay mahaddiis dowladda oo ka jawaabaysa hadda baahidii soo baxda waxaa si deg deg ah loo gaarsiiyey ciidamada qalabka lagula dagaalamo daroonka iyo qalabka lagula dagaalamo miinada waxyaabaha ay ka bedeleen waxa ay bedeleen miinadii qalabkii loo keeni jira kuwo ka dhuumanaya laakiin habkay aadaanba xalkiisa ayaa dowladda puntland goosata inay gaarto waxaan ilaahay idankiis duruufahaas adag dhulkaas dhaadheer aada aragteen dowladdu ay goosatay wax kasta oo awooddeeda ah oo dadkaa lagu ciribtiri karo inay ciidamadeeda u diyaariso dhaawacooda daryeesho xuquuqda dadka halkaa ku shahiidana siday horay dowladdan u ballanqaadi jirtay ay ilaaliso caruurta iyo agoomaha shahiidiintaas ay ka dhinteen ilahay idankiisa madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale ka hadlay ajaaniibta ku nool puntland oo maalmihii lasoo dhaafay laga musaafurinayay halkaasi iyagoo lagu eedeeyey in ay ka mid ahaayeen islamarkaana garab siinayeen ururka daacish
waxaan rabaa inaan halka fariin uga diro dadka reer puntland ee runtii ka carooday dadka ajaanibta ay soo dhoweeyeen ee albaabadooda u fureen ee dhulkeeda ay ku soo dhoweeyeen duruufo haysta awgood inay isu beddelaan inay ku soo dhex dhuuntaan kuwa sarwadayaalah oo rabo inay dadkan gumaadaan waxaa cad in ajnabigu buuraha keliya saarnayn ee daacishta ah ee waxyaabaha kale ka shaqaynaya ciidamada ammaanka iyo hay-adaha dowladda ku shaqo leh waxaan farayaa cid kasta oo ajaaniboo dalkan soo gelayso in ay la ilaaliyo hanaanka iyo habka ay ku soo gelayaan iyo sida ay ku joogayaan lana ixtiraamo xuquuqda ay leeyihiin dembiilayaasha ku dhex dhuumanayana laga soo saaro shacabkayga waxaan farayaa dadka duruufaha gaarka ah ay u keeneen inay dalkeenna yimaadaan ama muhaajiriinta ah ama nolosha u soo doontay haddayba suuragal tahay in sidii aada u soo dhoweyn jirteen usoo dhoweysaan idinkoo ilaashanaya sharaftiinna iyo karaamadiinna iyo deganaanshaha dalkiinna dowladdiinnu way ku filan tahay arrimahaas inay hoos u eegto oo ayna ka shaqaynaysaa waxaan insha allah farriintaydu tahay falalka aan fiicnayn ee maalmahan dambe baraha bulshada la wareejinayay oo aanan dhaqan u ahayn reer puntland in dib loo fiiriyo dhallinyarada xamaasootay iyo shacabka runtii dareenka uu qabtay in dadkoodii dad ay soo dhoweeyeen saa u gelayaan oo ay ku mahadsan yihiin dareenka inay muujiyaan laakiin siyaabo sidaa ka qurxoon ayay ku muujin karaan oo isku garab istaagi karaan dowladdooda iyo ciidankooda ciidamada booliiska iyo kuwa nabad sugidda waxaan farayaa hanaanka arrimaha loo maaraynayo inay si fiican dib ugu fiiriyaan oo ay ku filnaadaan inay arrimahaas waxa dadkoodu ka tabayo ay ka helaan
ugu dambeyntii madaxweynaha puntland ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada ka soo cusboonaaday gobolada sii kaatumo iyo dagaaladii ka dhacay toddobaadyadii lasoo dhaafay gobolka mudug
waxaan rabaa oo kalea halka ka diro fariin nabadeed waxaan gaar ahaan ka dirayaa qulqulatooyinka ka socda degaanada mudug gaalkacya gaar ahaan iyo galdogob inta udhexayso waxaan kaloo rabaa fariin aan halka ugu diro qulqulatooyinka ka socday ama ka soo cusboonaaday magaalada ceeri gaabo oo runtii ah dhul la wada degan yahay dadka reer puntlandna ay degan yihiin somalilandna ay degan tahay soddonkii sanooo lasoo dhaafay waxaa lagu wada joogay heshiis nabadgelyo oo beelaha halkaa degan ay wada gaareen oo runtii dowladda puntlandna ay ixtiraami jirtay dowladda somalilandna ay muddo dheer ixtiraamaysay isbeddelka somalilan ka dhacay wuxuu ceeb ku yahay inuu gaar ahaan isbeddel ku yimaado magaalada ceerigaabo waxaan halka fariin uga dirayaa mas-uuliyiinta somalilan in ay faylkaas dib u fiiriyaan taariikh fiican ma aha waxaan rabnaa colaadaha inaan ka soo doogno waxaan rabnaa cadowga qura ay soomaali leedahay meel kasta ha joogteen inuu yahay al-shabaab iyo daacish iyo cid argagixiso ah oo dadkan kusoo foolle waxaan rabnaa dagaalada qabiilada in la joojiyo dagaallo siyaasadeedna aysan dhicin waxaynu u baahannahay nabadda inaynu ka shaqayno waxaynu u baahannahay kala dambaynta inaynu ka shaqayno waxaynu u baahannahay reer puntland hadday nahay waxaynu qiraynaa inaan diyaar u nahay inaan dadka walaalaheena ee soomaaliyeed ee degaanka aan wadaagno inaan nabad kula noolaano annagoo xuquuqdeenna ilaashanayna sidoo kale annagoo ixtiraamayno xuquuqda dadka deriska ay leeyihiin waxaan rabaa inaan halka reer puntland meel kasta ay joogaan ugu baaqo midnimo waxaan rabaa inaan ugu baaqo inay ka shaqeeyaan horumarkooda waxaan rabaa inaan ugu baaqo inay ixtiraamaan hay-adaha dowladda iyo kala dambaynta iyo hay-adaha dastuuriga ah ee siyaasadda lagu maareeyo iyo wax kasta oo yimaada in lagu maareeyo habka iyo hanaanka ugu habboon ee diinteenna xaniifka ah iyo shuruucdeenna dalka ayna siinay
dhegeystayaal halka warkaas uu idinkaga imaanaya waa radio jowhar shabeellaha dhexir shabeelle soomaaliya haatanna wararka dibadda diyaarad ku warkaab ka ah oo wada ilaa iyo lixdan afar ruux oo isugu jira rakaab iyo shaqaale iyo diyaarad helikobtera oo ay leeyihiin milatariga mareykanka ayaa xalay fiidkii xilliga magaalada washington ee caasimada mareykanka iskula dhacay hawada dhow ee magaaladaasi labada diyaaradood ayaa isku dhacay xilli ay diyaaradda wadi rakaabka ee u dhoweyd inay ku degto garoonka maxalliga ee diyaaradaha ee ronald reagan ee u dhow magaalada caasimadda ah labada diyaaradood ayaa ku dhacay webiga loo yaqaano botomac ee isku xira washington iyo waqooyiga gobolka virginia waxaa socda haatan howlgal ballaaran oo ay wadaan laamaha kala duwan ee ciidamada amniga iyo shaqaalaha u carbisan howlaha gurmadka ma jiro ilaa iyo haatan wax hadal ah oo rasmi ah oo kasoo baxay saraakiisha dowladda mareykanka ee ku saabsan khasaaraha ka dhashay shilkan diyaaradaad se yeeshee wararka u dambeeya ayaa sheegaya in ilaa iyo labaatan meyd ah meydadka rakaabka saarnaa diyaaraddaasi laga soo bixiyey webigaasi dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda inoo soo gaaray duhurnimadan maanta ah oo aad kala socoteen radio jowhar shabeellaha dhexir shabeelle soomaaliya waa naga intaa